galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa maalin sabti ah bisha oktoobar ee sannadka laba kun iyo labaylabaatankana waa kow waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somalicom saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah abdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka gobolka hiiraan iyo dhowr meel oo la sheegay in ciidamada dowladda ay ka baxeen
meesha markay furin dagaal tahay muqdikuri waa meelan hadda qabsanay oo furin dagaal ah waxaa jira taagsiga ay ciidanku isticmaalaan oo laga yaabo meel inay ka guuraan meel kalena ay uga guuraan laga yaabo taasi ma aha marka in ay tahay in dib loo soo noqday oo cadowgii al-shabaab ay qabsadeen meel ama nimanka argagixisadaahu ay qabsadeen meel ma aha
waxaa kaloo dhegaysan doontaan golaha guurtida ee somalilan oo madaxweyne biixi iyo ku-xigeenkiisa muddo kordhin u sameeyey iyagana wakhtiga kordhistay muddada xilheedkii madaxweynaha oo dhammaaday in markaa muddo xileed la kordhiyo golaha guurtida isna muddaxileedkiisii wuu dhammaanayaa waxyar baa ka hadhay
barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta sheegay in dadka soomaaliyeed ay leeyihiin hal cadow oo ay tahay inay cudud iyo caqliba u mideeyaan kaasoo uula jeeday kooxda al-shabaab sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya isagoo ka qayb galay janaasada allaha u naxariistee taliyihii booliska gobolka banaadir sarreeye guuto farxaan maxamuud aadan qaroole oo shalay qarax lagu dilay ayuu sheegay in caqli wanaagsan uusan ahayn in dadka ay aqbalaan ficilada gumaadka ah ee al-shabaab ay ku hayaan madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in qof kasta oo soomaaliyeed ay waajib ku tahay in doorkiisa uu ka qaato dagaalka ka dhanka ah argagixisada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inay damiir xumo ku tahay ganacsatada hantidooda sida baaddaha ku siiya kooxda al-shabaab taasoo ay ku maalgeliyaan dhagarta ay ku leynayaan shacabka soomaaliyeed ee birmigeydada ah isagoo intaa raaciyay in dowladda soomaaliya ay arrimahaasi aqbali doonin madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa xalay sheegay in maraykanka aysan baqdin gelin doonin hanjabaadda aan kafiirsiga lahayn ee ruushka kadib markii valadimir putin uu shalay ku dhawaaqay inuu dalkiisa uu ku darsaday afar gobol oo kale oo ukrain ay ukrain ka tirsan madaxweyne putin ayaa jimcihii sameeyey wax u muuqday hanjabaad ah inuu isticmaalayo hubka nukliyeerka si uu u difaaco goboladaasi isagoo sheegay in weligood ay ruushka ka tirsanaan doonaan laakiin ukrain ayaa sheegtay inay xoreysan doonto biden ayaa sheegay in maraykanka uu si buuxda ugu diyaar garoobay isagoo kaashanaya xulafada nato difaacista taako kasta oo ka mid ah dhulka dalalka ku jira gaashaanbuurta nato madaxa isbahaysiga nato janes stoltenberg ayaa sheegay in tallaabada uu ruushka qaaday ay uga sii darayso dagaalka bishii sideedaad galay ee ka socda ukrain oo soo bilowday bishii februaayo ee sanadkan dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sheegtay sabtida maanta ah inay kasoo horjeedo tallaabadii uu ruushka ku goostay afar gobol oo ukrain ah waxayna intaasi ku dartay in go-aankaasi uu xadgudub iyo halis ku yahay sharciga caalamiga ah turkiga oo xubin ka ah isbahaysiga nato ayaa qaaday tallaabooyin diblomaasiyadeed oo isku dheelitiran tan iyo intii uu ruushka duulaanka ku qaaday ukrain afarilaaaankii februaayo ankara ayaa ka hortimid cunaqabatayntii wadamada reer galbeedka ay ku soo rogeen ruushka iyadoo xiriir la leh moscow iyo kiev oo daris ay kula tahay dhinaca badda madow waxayna sidoo kale cambaaraysay weerarkii ruushka ee ukrein iyadoo diyuuradaha dagaalka ee aan duuliyaha lahayn siisay ukrein wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sheegtay inaysan aqoonsanayn goosashadii ruushka ee laba kun iyo afartii uu kula wareegay gacan ku-haynta krimiya iyadoo intaasi ku dartay inay diidan tahay go-aanka ruushka uu ku qaatay afarta gobol ee ukrein ee kale ah doniski lohanski kherson iyo zabarosia maraykanka iyo britain iyo canada ayaa ku dhawaaqay cunuqabateyno cusub oo ay saareen ruushka taasoo ay kaga jawaabayaan tallaabada ay moscow ku goosatay afarta gobol madaxweynaha ukrein valadimir zelenski ayaa jimcadii sheegay in dalkiisa uu u gudbiyo codsi deg deg ah oo uu ku doonayo inuu ku biiro gaashaanbuurta nato isagoo oo meesha ka saaray inuusan wadahadal nabadeed la yeelan doonin ruushka inta uu putin dalkaasi madaxweyne ka yahay ugu dambeyntiina kuuriyada waqooyi ayaa sabtida maanta ah laba gantaal oo kuwa balastiga ah u riday dhinaca xeebaha ka hor inta aysan kuuriyada koonfureed samaynin bandhig milatari oo ay ku muujinayaan dagaalyahano qarsoon iyo gantaalada gaarka ah milatariga kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in dalka haysta hubka nukliyeerka uu toddobaadkan keliya sameeyey tijaabadii afraad oo gantaalada ah saraakiisha kuuriyada koonfureed iyo kuwo maraykan ah ayaa muddo bila ah ka digayay in hogaamiyaha pyonyan kim jong un uu isku dayayo inuu sameeyo tijaabo kale oo nukliyeerka ah seoul tokyo iyo washington ayaa sare u qaaday dhowlatus militari oo wadajir ah oo ay sameynayaan kaasoo ay kaga jawaabayaan dhaqdhaqaaqa ay waddo kuuriyada waqooyi madaxweynaha kuuriyada koonfureed yon sagyol ayaa sheegay haddii pyonyan ay isku daydo inay isticmaasho hubka nukliyeerka ay la kulmi doonto jawaab adag oo ay ka bixiyaan kuuriyada waqooyi aanarahdee kuuriyada koonfureed iyo washington tijaabada kuuriyada waqooyi ayaa u muuqata mid ay kaga jawaabayso dhowlatus militari oo dhowaan ay ku lug lahaayeen kuuriyada koonfureed maraykanka iyo jabaan taas oo pyonyan ay u aragto daandaansi dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay golaha gurtida ee somalilan ayaa maanta muddo xileedka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa u kordhiyey muddo laba sano ah halka ay iyaguna kororsadeen muddo shan sano ah geesta kale xisbiyada mucaaradka ee wadani iyo ucid ayaa u sheegay v o a inay ka tashanayaan arrintan dibna ay kasoo sheegi doonaan mowqifkooda warkan waxaa hargeysa ka soo diray waryaha v o eda qadar maxamed cakulle
fadhiga maanta ee golaha guurtida somalilan oo guddoominaya guddoomiyaha golaha guurtida saleebaan maxamuud aadan ayaa waxaa ka soo qayb galay afar iyo toddobaatan xildhibaan sida uu sheegay guddoomiye saleebaan waxaana ah guddoomiyaha golaha guurtidu uu ku wargeliyey mudanayaasha saaka fadhigan ka soo xaadiray in laba arrimood ay golaha hor yaalaan kuwaasi oo kale ah mudaxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo dhammaad ah islamarkaana la kordhinayo iyo sidoo kale mudaxileedka golaha guurtida oo iyadana la kordhinayo maadaama ay dhammaad yihiin sida uu sheegay guddoomiye saleebaan cod la geliyey oo gacanta ayaa la sheegay natiijada hawsha maanta inoo taal iyo waxaanu ka yeelay hawsha inoo taal waxa weeye muddada xileedkii madaxweynaha oo dhammaaday in markaa muddo xileed la kordhiyo laba golaha guurtida isla muddo xileedkiisii wuu dhammaanayaa waxyar baa ka hadhay inay gudiyadana madaxweynihuu soo qoray codsigii kordhintee labadaba iyadana waynu u codaynay waayahay sidaa u kala horreeyaanna waynu u kala horrey waxaana guddoomiyaha guurtida uu sheegay in muddo kordhinta labada sannadood ah ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka somalilan muse bixi cabdi iyo cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici loo kordhiyey ay u codeeyeen islamarkaana oggolaadeen laba iyo toddobaatan xildhibaan hal mudane uu diiday guddoomiyuhuna aanu codayn sidoo kale muddo kordhinta ah golaha guurtida somalilan ay laftooda isu sameeyeen mudanayaasha golaha guurtida cod gacantaaga uu guddoomiyuhu geliyey iyadana waxaa u codeeyey oo oggolaaday koob iyo toddobaatan xildhibaan laba mudane ayaa diiday guddoomiyuna muu codayn sida uu sheegay saleebaan maxamuud aadan xildhibaan oday xaaji cabdi xuseen ayaa u sheegay warbaahinta in sifo sharciya ay u mareen muddo kordhinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka sifo sharciya ayaa loo maray ee layskama kordhin mudaxileedka madaxweynaha xeer dastuuriya baa kordhiya duruufaha u ka mid yihiin geesta kale xildhibaanna cumar nuur waa xildhibaanka keliya ee diiday muddo kordhinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka loo sameeyey waxaa warbaahinta u sheegay in sababta uu diiday ay tahay iyada oo aan wax wada tashiya laga yeelan arrintan sida uu sheegay
waxaan diiday talala'aanta aan laga wada tashan ayaan diiday xeer saak arrin maanta lagula yimi oo maanta lagaa dhammaystay meesha ma taala way dhici jirtay weligeed kororsiimo madaxweyne oo la sameeya mid guurti oo la sameeya mid wakiillo oo la sameeya weligeed way dhici jirtay laakiin mid tashile bay ahayd oo wax laysla gartay lagu dhawaaqo oo lala yimaado halkan midaan dunidaba iyo dalkaba lagala tashan baa naloola yimi aniga waa ila noqon weyday inaan waxaa ansaxay ansixiyo anugu gacantaydu intaasi kadib ayaan la xidhiidhay xisbiyada mucaaridka ee somalilan waxaana guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ucinjina faysal cali waraabe uu ii sheegay labada xisbi mucaarid ee waddan iyo uciid ay wadatashi arrintaasi ka leeyihiin islamarkaana wadatashigaasi iyo shirarkoodu ay sii soconayaan tan iyo caawa waxaana uu si kooban u sheegay in go'aankooda rasmiga ah ay berrito soo saari doonaan balse haatan si kooban waxa uga jawaabay aragtidooda la xidhiidha muddo kordhinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha guurtida bismillahi raxmaan raxiim horta waxa weeye waxaan maanta dhacay ma odhan karno waa waa go-aamo dhacay ka soo baxay institutions ah sharci ku nool oo sharci ku shaqaynaya waa fidmo somalilan lagu soo tuuray fidmo waa fidmo ilaahayna waxaan ka baa ilahay subxana wa taala inaga inaga fidmada inaga inaga inaga inooga sahlaa marka labada xusbi ilaa hadda waxaan waanga ka soo baxnay shir shirkii ilaa caawan noo soconaya insha allahu tacaala brito ayaanu ku heshiinay inaanu fidmadaas go-aamadan ka qaadanno aanu taladeeda badsanno haddaan idhaa britana adduunka la wadaagno iyo shacabka reer somalilanba haddaan idhaa muddo kordhinta golaha guurta somalilan ay u sameeyeen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo ah muddo laba sano ah ayaa ku soo beegmaysa wakhti ay weli jiraan kala duwanaansho xagga aaraahda siyaasadeeda oo la xidhiidha xukuumadda iyo xisbi xaakimkao dhinaca iyo xisbiyada mucaaridka waddan iyo ucid taasoo la xidhiidhay qabashada doorashada madaxtooyada iyo sidoo kale tawrurada waxaana sida laga warqabo guddiga doorashooyinka ee somalilan ay hore u soo gudbiyeen in muddo sagaal bilooda ay doorashada madaxtooyada ku qaban karaan khadur maxamed cakulle v o e hargeysa
wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada dowladda iyo maleeshiyada deegaanka ay dib uga baxeen deegaano ay dhowaan ka qabsadeen ururka al-shabaab ma cadda sababta laakiin qaar ka mida mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay inay xeelad dagaal dib uga gurteen oo aanay jirin al-shabaab awood oga saaray maxamed colaad xasan ayaa qadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax oo ku sugan magaalada maxaas
ilaa iyo saddex waddo ayaa lagu socday wadda jiinka webiga marta oo la yaqaano marta booco iyo maratay daay dhulkaas oo dhan marto ilaa jicibow ilaa buuliburde hoos waa lagu socday waxaa kaloo lagu socday jidka laamiga hedheer isku xira gobolada dhexe ee soomaaliya waqooyi iyo maratay bari iyo koonfur isku xira ee dhex mara gobolka hiiraan waxaa kaloo lagu socday jidka ka sarreeya ee maratay dhulka buurleyda ka sarreeya dullada loo yaqaano maratay ilaa boqokuri saddexdaas jid ayaa lagu socdaa inta aan aniga goobjooga u ahay waxaan dhankaa boqokuri ayaan jiraa meesha markay furin dagaal tahay muqukuri waa meelaan hadda qabsanay oo furin dagaal ah waxaa jira taagsiga ay ciidanku isticmaalaan oo ee laga yaabo meel inay ka guuraan meel kalena ay uga guuraan laga yaabo taasi ma aha marka in ay tahay in dib loo soo noqday oo cadowgii al-shabaab ay qabsadeen meel ama nimanka argagixisada ay qabsadeen meel ma aha ciidanka tayada ugu fiicneed ayuu joogaa niyada ugu fiicneed ayuu haayaa dad qaaliya ayaa ku dhintay meeshaasi oo kamid yahay nabadoonkii guud aad og tahay dagaalkii ugu dambeeya hadda dhacay oo gobolkan hiiran iyo giiga soomaalida si fiican looga yaqaano macnaheedu waxay tahay odayaashii dhaqanka ee ayagoo maratay ishaag wax bili aan la aqoonin oo nimankaasi ay maratay si arxandaraya u laynayeen inay furunta hore maanta ku dhintaan qiimo weyn ayuu noo sameeyey taalowna noo yahay dhiiggiisa baxayna wuxuu noqonayaa dhiig ummadda soomaaliyeed udaatay darteed waxaa jiri karta in bar si istraatiijiya looga wareego bar kalena loo wareego cadowga si loo bacsado waa jirtaa barbagando oo cadowga soo dhex marsanaya dad badan iyo maaragtay shag waxaan micno lahayn oo ka shaqeynaya laakiin waa gartay waxaan ku cadaynayaa goobo oo oo maaragtay sidaa looga baxay ama laga sikaday ama dhinac laga degay waa jiraan laakiin dib u bax weyn oo laga baxay oo cadowgii dib ugu soo laabteen ma jirto cabdi fataax sidaad hadalkaa ku dhufataba waxaa jira eedeymo badan oo soo baxaya oo sheegaya in marka dagaalku bilowday dad badan oo siyaasiyiina oo aad ku jirto ay fursad ka dhex arkeen oo ay doonayaan inay ka soo dhex muuqdaan ciidamada maleeshiyaadka ah ee dowladda ka garab dagaalamaya si maqaamkooda siyaasadeed ay u kordhiyaan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte oo isna ka hadlayey maxaasna wuxuu sheegay in ay jiraan dad xagla daacinaya hawsha ciidamada dowladda iyo dadka deegaanku ay kula dagaalamayaan al-shabaab eedaha soo baxaya maxaad ka og tahay walaal horta waxaa jirta aniga cabdifataax xasan afrax gudoomiyihii hore gobolka hiiraan siyaasi kasoo jeeda oo soomaalida gobolkaas kasoo jeedana ah waxaan umalaynayaa labada kun iyo si rasmiya lagu arkay goobaha oo cadowga lagu dagaalamaya labada kun iyo sagaalkii markii aan feerfeer kasoo bilaabay waxaan meeshaas keenay naftaydii iyo maalkayga iyo waktigaydii saddexdaas ayaan keenay ilaa haddana waa aan ku jiray cabdifataax ninka yidhahdo soomaalida waa taqaanaa reer hiiraanna waa yaqaanin waa cabdifataaxi isma bedelin eedeymaha la sheegana wax aniga igu saabsan hadday yihiin aniga weligay waa eed waa maqli jiray laysaaro qofkuna soomaali qof waxhaaya ayaa la eedeyaa nin waxhaaya ayaa la eedeyaa anigu waxaan haayaa waxaan haayaa waxay tahay naftayda iyo maalkayga iyo waktigayga inaan u huro maaragtay ummadda soomaaliyeed si ay beri maalmaha ka mida aan u arko ayagoo ku nool xor waxyaabaha barbagandada raqiisyada marka weligood bay soco jireen marka waxaa kaleetoo jirta sidaad xustay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayt cusmaan halganka ayuu dadka calaamadaha u yahay kamid yahay oo ugu qiimaha badan oo ku jira uu kamid yahay walaalkay cali jayta ii sheeg waana isla joognaa wax khilaafahoon arkay iyo wax dhibaataha ummadda soomaaliyed ka dhex taaganna ma jiraan midna waaba ku raacsan oo dad inay haragaardaamiyaan dadaalkaasi rabaaho al-shabaabka si duban ula shaqeeya way jiraan wayna jiri karaan waana cadowga waxyaabaha uu rabo inaan midaysnaano oo anaga aan mid ahaanna ayaana loo gudbi kara arrintaas midnimadu waa guusheen waxaanan aaminsanahay inaan midaysannahay ka midaysannahay hadafka guud ka midaysannahay midka gaarka ah arrinta kaleeto xusto ah in laga soo muuqdo oo macnaha soomaalidan u taqaana igu sawir oo beriya dambe ka bilaabatay taasi anigu weligay kuma jirin taarikhdiidana waa la yaqaanaa waxaa la rabaa mas-uuliyiin badan way yimaadeen xilna way ku raadsadaan waa la ogaya barbaganda siyaasadeed waa lagu samaysaa laakiin waa kala muuqanaysaa waana kala baxaysaa midda barbagandada siyaasadeed iyo midda dhabta ah cabdi fataax dagaalka lagula jira al-shabaab muddo badan bay dhulkaas ku sugnaayeen inkastoo aan ognahay in meelo teelteela iyo tiro yar ay ku joogeen tuulooyinka badankood haddana waxaa lagu xisaabinaya dhul al-shabaab ay ka talinayeen si degdeg ayaa looga faramaroojiyey oo meelo badan aad uga qabsateen ilaa aad ku dhawaateen inaad ku dhawaaqdaan in gobolka o dhan laga xoreeyey marka cabsi ma ka qabtaan in al-shabaab awood leh oo xoog leh ay kusoo noqdaan meelaha laga xoreeyey adigoo eegaya istraatiijiyadda iyo khibradda aad u leedahay deegaanka iyo maleeshiyaadka ku sugan ee al-shabaab aniga muddo aan saddex iyo toban sano maadaama aan ku jiray in ka badan nimankaas la dagaalankooda aad ayaan u aqaanaa sida ay maanta yihiin iyo sida deegaanku yahay way kala duwan tahay awood al-shabaab oo wadankan kusoo noqonaysa ama argixisadaas oo wadankan kusoo noqonaysa anaa ku xaqiijinaya ma jirayso taas taasi ma jirayso haba ku riyoon taas awoodda meeshaan taalo oo nimankaasi baacsanaysa oo muddada labada bilooda iyo ka dheeriga ah si toos hadda u baacsanaysaa awooddii inay sii korato moogiye ma yaraanin meeshiidii ayayna taagan tahay mana umalaynaya inay soo noqonaya nimankaasi dabcan hiiraan keliya ayaa al-shabaab hadda dagaalka xooggiisu ka socdaa oo lagaga soo horjeedaa haddiiba ay dhacdo inaad hiiraan ka xoreysaan oo weli gobolladii kaleedi ku xeernaa ay joogaan khatar intee leeg ayay idinku haysaa xeerta iyo gobolkan hiiraan xuduudkeeda inta ugu dhexaysay nimankaasi ay marin u noqotay iyo meelay maaragtay dugaal ka dhigtaan labada degmo aan kuu sheego ceelbuur iyo degmada kaleete aadan yabaal ee labada gobol ee shabeellada dhexe iyo ka tirsan galgaduud waxa waaye waa muhiim labadaasi magaalo in la qabto waana niman isticmaali yaqaano taatiga qabiilka iyo dadka inay isku dhuftaan qayb kamida dagaalkooda dowladda soomaaliya marka waxna u codsanaya waxa waa labadaasi degmo inay tagaan inaan ka fogaano wax kasta oo nimankaas noogu usii yeeli karo
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax oo u waramayey maxamed colaad xasan haatanna dhacdooyinka toddobaadka
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab aan ku bilownay dhegaystayaal hogaamiyaasha soomaaliya iyo ethoobiya ayaa toddobaadkan ugu baaqay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in soomaaliya laga qaado cunuqabataynta hubka ee saaran si loo xaqiijiyo in soomaaliya ay qalabayso ciidankeeda si ay wax uga qabato khatarta al-shabaab sida lagu sheegay bayaan ay wadajiro usoo saareen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare abiy axmed war-saxaafadeedka oo ka kooban toban qodob ayaa sidoo kale lagu sheegay inay ku heshiiyeen in la kobciyo lana xoojiyo xiriirka labageesoodka ah ee soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal ee ku salaysan ixtiraamka madax bannaanida dhuleed ee labada dal bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in la faray hay-adaha amniga ee labada dal inay iska kaashadaan qaabkii ay isku dhaafsan lahaayeen xogaha islamarkaana ay ula dagaalami lahaayeen waxay ugu yeereen cadowga labada dal hogaamiyaasha soomaaliya iyo ethoobiya ayaa sidoo kale bayaankooda ku sheegay inay ku faraxsan yihiin howlgallada ciidamada xoogga dalka ee ka dhanka ah al-shabaab kuwaas oo ka socda gobollada hiiraan iyo galmudug bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada dowladood ay samayn doonaan guddi wasiiro isku dhaf ah oo ka shaqeeya danaha labada dal labada hogaamiye ayaa sidoo kale isku raacay ballaarinta ganacsiga dhaqaalaha kaabayaasha isgaarsiinta iyo iskaashiga siyaasadda iyo amniga arrimaha abaaraha iyo isbeddelka cimilada ayay sidoo kale isla soo qaadeen labada hogaamiye iyagoo ugu baaqay bulshada caalamka inay kordhiso taageerada wax kaqabashada abaaraha gobolka haddaba cabdinuur ibraahim cabdalla oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bariga afrika kuna sugan dalka britain ayaan weydiiyey waxaa uga baxay warmurtiyeedkii ay isla soo saareen madaxda soomaaliya iyo ethoobiya iyo sidoo kale waxaa soomaaliya ay uga dhigan tahay in laga qaado cunuqabataynta hubka runtii warmurtiyeedka haddii la fiirsho qaabka uu u xusnaa inkastoo inta badan qodobo badan ay jiraan kulamadii hore oo ay ku qornaan jireen in la ilaaliyo safronityga ama xuduudaha labada dal haddana arrinta ugu muhiimsan oo soo jiidashada leh waxay ahayd in qoraalkii ahaa cunaqabataynta in laga qaado hubka soomaaliya kaasoo runtii la dhihi karo waa midka ugu muhiimsan marka runtii waa positive runtii marka laga fiirsho dhinaca
baaq wadajira ay soo saareen soomaaliya iyo ethoobiya oo ku aadan in cunaqabataynta hubka laga qaado soomaaliya ethoobiya dowlado hore ama madax hore ayay la soo shaqaysay marka maxaa xilligan kusoo beegay in soomaaliya ay la soo saarto baaqan ay u jeedinayaan golaha ammaanka ee ah in cunqabataynta hubka la qaado waxaa ku xusan warmurtiyeedka meelaha qaarkood wadamada regionka in laysu soo jiido cooperationkii iyo iskaashiga wadamada marka hadda ethoobiya sida ka muuqata sidai dagaaladan tigreeg u dhaceen waxaad moodaa inay regional allianceki weyday oo keliya ay ku soo hartay hadda afawarqi marka ethoobiya si ay u hesho alliance oo xasan sheekh uu kow ka yahay iyo ruutana ay isu dhow yihiin ruute oo laftiisa hadda ay ethoobiya walaac badan ka qabto in reer galbeedku u soo maro arrimahan hadda ethoobiya dhexdeeda marka kasbasho ay kasbanayso madaxweyne xasan oo hadda isna ciidan soomaaliyeedna inuu dhiso hadda raba dagaalka al-shabaabna toos u bilaabay oo biorities ay u yihiin in fursada uga faa'iidaysto rijinkana uu isu soo dhoweeyo isu soo jiijiiditaan ka bilaabo marka kolley waxaan qabaa ethoobiya message bay ka leedahay madaxweyne xasan inuu isu soo dhoweynta rijinka iyo ethoobiya qayb ka noqdo marka taasaa la dhihi karaa waa gartay dowladda soomaaliya maxay uga dhigan tahay in laga qaado cunuqabataynta hubka waxay uga dhigan tahay in ay shabaab iska xoreyso ciidanka soomaaliyeed la qalabeeyo awood u yeelatay inay xuduudaheeda sudo sugto iyadoo isku filnaansho gaarto oo dhanka militariga iyo dhanka amniga ah halka ajnabigu hadda amniga ka suga ugu miinsanayo madaxtooyadu kamid tahay iyo meelaha muhimkaa sida dikada muqdisho iyo meelo badan oo kale marka waxyaabahaasoo dhan soomaaliya waxay uga dhigan tahay in golden waxaa la dhihi jiray dahab ah oo runtii fursad dahabi ah in cunaqabateynta hubka laga qaado waa haddii ay mas-uuliyad muujiso laakiin because shuruudo badan baa jira assessment baa la samayn inay dowladda soomaaliya si uga soo bixi karto inay hubka ilaalinayso oon iyada dib la isu isticmaalay ila waa ogtahay siyaasiyiinta soomaaliya hadda arrintii farmaajo iyo dowladdii hore oo kale markaan fiirino awood bay isku dayda inay ku muqoonaysa siyaasiyiinta kasoo horjeeday mucaaradka marka dowladdan lafteeda haddii ay mas-uuliyad muujiso oo ay yani tusto ifafaada ah in aan hubka la isu isticmaalayn haddii lakala aragti duwanaado ama haddii oo siyaasad laysku khilaafo marka arrintaas oo dhan haddii mas-uuliyaddaas dowladda soomaaliya muujiso waxay ka dhigan tahay inay dowladda soomaaliya sabood u noqonayso guul awoodeed oo dalka oo dhan ku hanan karto iyada iyo maamul goboleedada iyo dowladda dhexe labadaba halkaasna walaacii ka baxayo
kaasi waxa uu ahaa cabdinuur ibraahim cabdalla oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee bariga afrika isagoo ku sugan magaalada london ayuu qadka telefoonka iigu warramayey dhinaca kale taliyihii ciidamada booliska gobolka banaadir sarreeyo guuto farxaan maxamuud aadan qaroole ayaa toddobaadkan lagu dilay qarax ka dhacay agagaarka degmada balcad oo soddon kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda ee muqdisho allaha u naxariistee taliya farxaan qaroole ayaa ku dhintay halka lagu magacaabo laba buundaale oo ah barta ugu dambaysa ee ciidan marka laga baxo degmada balcad ee loo socdo dhinaca beeraha wuxuu ku istaagay miino dhulka la geliyey kadib markii uu ka degay gaarigiisa oo ahaa nooca aysan xabaddu karin isagoo dhiirigelin ugu tegay ciidamada goobtaasi ku sugan haddaba qofku uu ahaa farxaan iyo waxa uu ka yaqaano ayaa falastiin axmed iimaan ay wax ka weydiisay taliyihii hore ee hadda nabad sugidda qaranka xildhibaan yaasiin farey oo ay horay usoo wada shaqeeyeen weynigaa farxaan allah u naxariisto annagana sabri iyo iimaan allah naga siiyo intaa kadib farxaan wuxuu ahaa sargaal da'yara waktigiisa ugu badan usoo adeegay qaranka gaar ahaan qeybta howlgallada iyo amniga gobolka banaadir iyo la dagaalanka kooxahan cabdirka ah janaal farxaan wuxuu kasoo shaqeeyey sida la wada ogyahay hay-adaha amniga muddo fara badan qof ahaana wuxuu ahaa anigu shaki badan kama qabin in argagixisa ama cadow ay u bareeri karaan janaal farxaan balse waktiga ayaa u bareeray waxaan leeyahay ilaah ha u naxariisto sabri iyo imaanna allah naga wada siiyo gayaashiisa ilaah nama fineeyo
qof sida uhu ahaa janaal farxaan haddii aad sawir ka bixiso marka tiisa shaqada laga soo tago shaksiyan nin dhalinyaro aho wuxuu ahay furfuran oo aniga waxaan ahay saaxiib shaqaan ahayn waxaan kasoo wada shaqeynay hay-adaha amniga meel hoosaa iskala nimiday haddana wuxuu ahaa taliyaha qeybta guud ee boliiska gobolka banaadir wuxuu ahaa nin dhalinyaro oo hogaamiye ah oo bulshadana ama mujtamaca si fiican ugu dhex jiray jeclaayna mar walba inuu ka shaqeeyo nabadda iyo horumarka dadka soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka banaadir nin wuxuu ahaa dadka la socodkiisa ama ii sheeg dadka u nugul oo dhalinyaro ah marka laga reebo dadku dhaliilaha la jeedinayo waxaa lagu waxaa lagu saleeyaa nacayb qof iyo jeceyl qof laakiin nin wuxuu ahaa mustaqbal ifaya lahaa oo aad dareemi karto da noocaasa asigoo da-diisa ay intaas tahay waktiga uu soo shaqeeyey iyo waktiga hadda uu ku jiray iyo shaqadii uu hadda hayay ayaa laga dareemi karaa qofka u ahaa janaala farxaan marka waxaan leeyahay waktigiisi ayaa maanta dha ku ekaa ilaahay ha u naxariisto samriya iimaan allahna wada siiyo
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan yaasiin farey oo u warramayay falastiin axmed iimaan dhegaystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waa nagiintaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha waxaana inoo haya cashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray
waxaana wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii aad wada sugayseen ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan xaalka waa adlee dubeed daangeyso macnaheedu waa ibraahim xasan daanduray lama joogo dhambaalka ugu horeeya intaanan soo qaban waxaan idinku bilaabayaa hees ka mid a heesaha sida weyn loo jecel yahay oo heestalku dhageedu yahay qormo waxaa wada qaadaya allah u naxariistee xaliime khaliif magool iyo cabdisalaad aadan beer dilaacshe
ay xareedu qarisaad qammarey quruxdeeda leedequrmaruub helayo uu qaanidee ay xareedu qarisaad qammarey quruxdeeda leede qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte in qanjeedho laegtaye kama uu qadinine qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte in qanjeedho laegtaye kama uu qadinine markan qamar kuegaba kuegaba markan qamar kuegaba kuegaba qamuyaailegede markan qamar kuegaba kuegaba markan qamar kuegaba kuegaba qamuyailegede qortaada dheere lagu qoray cabbaadhada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey mallaqdaay qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabbaadhada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey mallaqdaay qabaadka
qoraxdu aroortee qaar la soo baxdo ancaadku qarin baad umarow qabadeed hilceede qoraxdu aroortee qaar la soo baxdo ancaadku qarin baad umarow qabadeed hilceede nebi yuusuf quruxdiye qadirka rusiyaad adna qaybi ka wadatayod qayrika ku dhaafte nebi yuusuf quruxdiye qadirka rusiyaad adna qaybi ka wadatayod qayrika ku dhaafte haddaan qado anfaaciga anfaaciga haddaan qado anfaaciga anfaaciga dan kugu qabooba haddaan qado anfaaciga anfaaciga haddaan qado anfaaciga anfaaciga dan kugu qabooba ee markaad qunu dhaagcaagdi talaabadaad qaadi daymada ilqabad kale ay qoraan seegtay qosasha nafteedi markaad qunu dhaaqcaagdi talaabadaad qaadi daymada ilqabad kale ay qoraan seegtay qosasha nafteedi labadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda ganyaqayrabahow loo qaaday heensa qotonkeeda leey labadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda ganyaqayrabahow loo qaaday heensa qotonkeeda leey dayax qadimaadiisii ancaad ku qariniyo cirko sagal ku qaydmiyo qurayshtii haweenkaay dayax qadiimadiisii aan sagaal ku qariniyo cirko sagal ku qaydmiyo qurashtii haweenkay qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qortaada dheere lagu qoray cabbaaryada markaad xaggayga suuqa loo cisaabeeye malaqdaay qabataa
qabri hoose mooye qumanow qarnigaba ma noole waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye qumanow qarnigaba ma noole qadafku hadli maaye amantaan ku oqiray waa midaadu qalantood qaya aad ka gaadheen qadafku hadli maaye amantaan ku oqiray waa midaadu qalantood qaya aad ka gaadheen wax ilaahay ku qoray oo ku qoray wax ilaahay ku qoray oo ku qoray laga qaadi maaye wax ilaahay ku qoray oo ku qoray wax ilaahay ku qoray oo ku qoray laga qaadi maaye
waa tahay allah u naxariista labadaba dhambaaladii aad noo soo dirsateen midka ugu horeeya haddaan soo qabto waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a gaar ahaan bahda barnaamijka hambaliyada tahniyad mehere baa la yidhi waxaana diraya dhammaan reer axmed bare dhammaan reer aw muuse bare hooyo indho deeq faarax iyo hooyo waa aabbo maxamed axmed bare iyo hooyo xaliimo bare iyo hooyo maryama muuse bare iyo hooyo aamine muuse bare iyo ayeeyo ardo bare faarax iyo hooyo ruqiyo aw sulub dhammaan asxaabtani waxay tahniyad mehera oo wacan u dirayaan mustafe maxamed axmed bare iyo nasri maxamed maxamuud oo meherkoodu ka dhacay magaalada wardheer waxay leeyihiin allaha ka dhigo kuwii arooskoodu uu soo degdego ee ku gaara nabad iyo baraare annaguna waxaanu leenahay aamiin heesta kale aan idiin soo qabanayo waa heestaan ku dhageedu yahay naruuro codka fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi
naruradii kalgacalkiyo halkaad nacas wareentay nabaraa ku yaalle niyadii jacaylkee labadeenna taagnayd ninbaad dhaxal u siisee Ay, lubi. Ay, lubi, ma. nasiibkaagii aragtaye anana wiilkaygii waxaan sugin aqruubad Ay, lubi. Ay, lubi, ma. sida ubaxii nuurtae noloshana ismooti kula noqotay adigoo kula noqotay adigoo habeenabaada joogtee armad hoosu noqotaa armad hoosu noqotaa armad hoosu noqotaa armad hoos u noqotaa ana libin haleeba Ay, lubi. Ay, lubi, ma.
kale iyo dhambaaladiinnii haddii aan mid kale soo qabto basro sugow salaad ayaa dhambaalkan ugu horraysa cabdicasiis sugow ayaa ku jira iyo sidoo kale maxamed waa maxamed salaad jilacow iyo xabiibo salaad jilacow falxada cali daahiye iyo dhuuxa xuseen cabdi iyo jaamac maxamed iyo daa'uud cabdulaahi iyo maxamuud mukhtaar iyo ilayse cumar iyo bedri cabdulaahi ibraahim iyo xamde muuse salaaxa baa la yidhi dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo meher u dirayaan bile duraan salaad iyo falastiin khaliif yuusuf oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leenahay bay yidhaahdeen hambalyo meherkiina allaha ka dhigo midkii aad ku gaartaan qalgalka loo aayo ee lagu kala helo ubadka baariga annaguna waxaanu leenahay aamiin mar kale iyo dhinacii heesaha axmed naaji iyo faadamo qaasim heestan ay wada jirka u qaadayaan markana aan idiin soo gudbiyo
sodege an waa lay dareeme degdegii dhimaawe ha soo daahine sodege an waa lay dareeme degdegii dhimaawe ha soo daahine waa duloobe dabeeshaan fadhaaye waa duloobe dabeeshaan fadhaaye waan daalaye bas inaan ku siiya dantaydii aheewaan daalaye bas inaan ku siiya dantaydii aheed
waadadaala anaa soo degaaye adna ii dulqaade dabeeshaada jooge waa dadaala anaa soo degaaye adna ii dulqaade dabeeshaada
waan daalayay daf inaan ku siiya dantaydii aheed waan daalayay daf inaan ku siiya dantaydii aheed duligaan ihaayo daraaddaada waaye duhurda inaan dariiqiin maraaye duligaan ihaayo daraaddaada waaye duhurda inaan dariiqiin maraaye deeris iyo dadaalka ma hayste deeris iyo dadaalka ma hayste waan daalayay daf inaan ku siiya dantaydii aheed Ah, waan daalayay daf inaan ku siiya dantaydii aheed
anigoo daraada dadkaygii u diide dibid iigu dhaafta dilaa iiga
dhambaal kaloo qurux badan oo tahniyad aroos ah waxa uu naga soo gaaray faadimo cali aadan iyo saygeeda xasan aadan xasan iyo asmo xasan aadan iyo zakariya xasan aadan iyo sundus xasan aadan iyo libaan aadan xasan iyo xaawo cabdulaahi iyo mako kerow iyo ibraahim shaahiyo baa la yiri iyo sulaymaan xasan buruuke oo aad tahay waa asxaabta sida tooska ugu xiran barnaamijka iyo bare xasan dhammaan asxaabtani waxay tahaniyad aroos oo wacan u dirayaan arooska iyo aroosada boqorka iyo boqoradda baa layidhi farta iyo faraatikan waa lagu soo daray waayahay waa faadumo soomow aadan iyo saygeeda xasan aadan xasan oo arooskoodu ka dhacaya tuulada shanqolow oo ka tirsan degmada baar dheere shan iyo tobankii bishan aan ku jirnay sagaalaad ee sanadka laba kun laba iyo labaatan ducada waa v o a baa layidhi waa tahay waxaanu ugu duceynaynaa arooskaasi ka dhacay tuulada shanqolow in ilaahay uu ka dhigo midkii loo ayo owlaad baarina lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin mar kale iyo dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid a heesaha sida weyn loo jecel yahay ee uu qaado allahu naxariistay fanaanka muuse ismaaciil qalinle iyo heesta ubaxoo dilaacay dawadii nafteeda ay haweentan ka doortay sida dayaxanuuray haben dhadhan hilaaci waa qalkii daruurtay ubaxoo dilaacay dawadii nafteeda ay haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habadadan hilaaci waa qalkii daruurtay darmantaa jeclaay hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumiye iyada ayaana dabcan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka ambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno haddii alla idmo waa caasho ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo darmantaa jeclaay hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsiin walagu dabaaldegi durbana lagu tumiye waxa iga dardaarana ducaduma noqotee toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduma noqotee toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hoydaadoy maahun gowdooda caadi hadaganay hoydaadoy maahun gowdooda caadi dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaani gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro dhexda baalandoonta dabad baa lagu lisii doqoyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrka dabarka la ogo dhexda baalandoonta dabad baa lagu lisii doqoyaan lagugu odhan dudmayaa laga garan awrka dabarka la ogo waxa iga dardaarana ducaduma noqotee toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduma noqotee toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hoydaadoy adaganay hoydaadoy mahungowdooda degalada dushoodiyo degmadaad yara bixi duldadaad mar soomaali dhulka daawadoonta danta lagama boode waxaa jira dilaali degalada dushoodiyo duuladkaadu yara bixi duldadaad mar soomaali dhulka daawan doonta runta lagama boode waxaa jira dilaaliyo kuwa diraadiraalo dafku soo yidhaahee waa inaad ka duruugta ayan laysku keen dirinna cabyuna kala dirin kuwa diraadiraale dafku soo yidhaahdee waa inaad ka duruugta ayan laysku keen dirinna cabyuna kala dirin waxaa iga dardaaranaa ducaduuma noqotee toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaaranaa ducaduuma noqotee
heestaasi dardaaran ayaa u dambeysay idaacaddeenii galabta iyo wararka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
dhulka daawadoonta danta lagama boode waxaa jira dilaali degalada dushoodiyo duuladkaadu yara bixi duldadaad mar soomaaliye dhulka daawan doonta runta lagama boode waxaa jira dilaaliyo kuwa diraadiraalo dafku soo yidhaahee waa inaad ka duruugta ayan laysku keen dirinna cabyuna kala diri